kooxda wargelinta iyo waxbarashada ilabs waxay abuurtay casharadan taxannada ah si ay ula wadaagto sayniska kobaca ilmaha casharadan waxaannu kaga hadli doonnaa sida carruurta yaryar wax u bartaan waxaannu ku xidhi doonnaa fikradaha cilmiyeedka barashada iyo kobaca maalin kasta inta ay socdaan casharadan waxaannu dhigi doonnaa mawduucyo kala duwan waxaa jiri doona xoogga isku dhuldhac xagga macluumaadka laakiin tani waa wax loo kacay waxaannu loogu talagalay isku xidhka fikradaha muhiimka ah casharrada waxaa loogu talagalay inay noqdaan qaar aayar la heli karo oo aayar la isticmaali karo waxay faa'iido u leeyihiin macallimadda maalin kasta ee carruurta iyo wargelinta barnaamijyada iyo sharciyada waxaannu ugu talagalnay casharadan laba qolo oo cayiman dadka carruurta wakhti la qaadanaya iyo dadka go'aanno ka qaadanaya taageerooyinka carruurta yaryar